sida aad idaacaddaheenii maalmihii lasoo dhaafay ku maqasheen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa hirshabeelle iyo weliba dadka deegaanka ka tirsan iyo weliba dad deegaanka ka tirsan ayaa dagaallo adag kala hortegay ururka al-shabaab deegaano uu ururka horey u haystayna ka qabsaday ka sokow dadka dagaalka ku jira waxaa iyaguna ciidanka weheliyay nabaddoonno deegaanka ka tirsan haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee gobolka hiiraan kula xiriiray nabadoon cilmi maxamed barre oo lagu naaneyso cilmi guddoomiye waxaana ugu horreyn weydiiyey halkaa hadda uu ku sugan yahay waxaan ku suganahay garasiyaani waa magaalada garasiyaani imise ayay u jirtaa magaalada beledweyne dadka aan horay u aqoonin kontan iyo shan kilomitr u jirtaa magaalada beledweyne waan gartay muddo intee laeg badanaa ku sugnayd meeshan hadda waxaan nimi shalay subaxaa nimi laakiin intii ka horreysay howlgalladu waa ballaaran yihiin meelaha ay ka kala socdaan waa meelo isku celin haddii la yidhaahdo murabac shan boqol oo kilomitr dhan markii laisku soo celiyo oo maarata afrika geesa shalayaanu soo gaarna halkan annagoo kasoo baxnay saddex maalmood ka hor yabaa reelatuulo la yidhaahda kasoo dhacnay nuur farax degnay maalin joognay ceedaad ay sumeeyeen oosunta waraabaha iyo digir iyo waxyaabo badan ay ku shubeen oo nin uu nooga dhintay annagoo suntii ka bixinayna meesha saddex kalena suntii ay waxyeelaysay oo beledweynaha u tirnay meeshaas maaragtay dadkii deegaanka ceelashii u furayna baadii biyada siinayna kusoo daahnay kadibna kasoo dhaqaaqnay shalay markii waagii baryey ayaa meesha waxaan soo galnay casharkii shalay xaalay waa joognay maantana wax ka qayb qaadanay annagoo joogna halkan markaas kaleeto oo ka dhacayay oo ah waa gartay marka waa maalintii isniintaad timaadeen waan gartay marka magaalada garasyaani yaa markii hore haystay waxaa haystay nimankii nabadiidka ahaa oo isku magacaabay inay yihiin al-shabaab oo waxaa lagu tilmaamo hadda waan gartay u dhaqmaan markii la fiiriyey muslim iyo gaalbacenaasugi waan waan gartay waxaad ii sheegtaa dagaalka yaa qayb ka ahaa ta kale magaalada garasyaani hadda si buuxda madinkaa u jooga haa si buuxda annaga u joogna dagaalkana waxaa qayb ka ahay ciidamadii xareenka hiiraan oo dhinacaa iyo ciidamadii soomaaliya oo qaybahooda kala duwanaa oo dhinaca wax dagaal himi ka dhacay mise sida meelaha qaar ururka al-shabaab uga baxo ayay uga baxeen maya wax dagaala kama dhicin intii udhexaysa ka dhacay laakiin wax dagaala iyada kama dhicin sida uga dhacaysan uga dhaceen waan gartay waxaa in badan la isweydiiyaa in deegaano dhowra al-shabaab ayna dagaal ku gulin oo ay ka baxaan kuwa garaasiyaan haddana si gaara uga hadalno xaggee u baxeen waxay ka gudbeen dibadii ka gudbeen ayaga u gudbeen dhinaca qoraasin ayay u gudbeen oo isla gobolka hiiraana isla gobolka hiiraan marka maxay tahay tallaabada xigta ee ciidanka inkastoo aad qof shacaba aad tahay hase yeeshee intiina isla socota maxaa laga wada hadlayaa oo qorshuuhya iska xagga wax kaleeto meesha yaalla oon ahayn aa gobolka guud ahaan oo maaragtay oon ahayn ma jirto waan gartay nabadoon cilmi aduu qof shicibaa taytan hadda sheegay ma jiraan dad adig kula mida oo qayb ka ah howlaha socda haa waxaa dagaalamayaa ugu yaraan waa laba kun oo qof dad gaariya oo ah shacabkii qabiilkii ay dhibaatayeen ayagu ay horbaadayaan odayaashooda dhaanka sida anigoo kale nabadoon cilmi hagar buure iyo sidan ku sheegay ciidamadii soomaaliya qaybahooda kala duwanaa
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cilmi maxamed barre oo lagu naaneyso cilmi guddoomiye isaga oo ku sugan gobolka hiiraan ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e-da ee washington maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal ciddii wareysigaasi iyo wararkii ka horreeyey ay sheegeen waxay dib uga daalaacan karaan boggaan internet ku leenahay ee v o a somali dot com haatana sida aad maqlaysaan